بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه وتذكروا الوقوف بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون walaalayyaal khudbaddu waxay ku saabsan tahay aadaabun islaamiyatun xawla annisaa aadaab aada u muhiim ah iyo axkaam sharci ah oo dumarka ku hareeraysan sida loola dhaqmayo iyo waxyaabo iyaga quseeyaba inta aynu ka gaadhi karro walaalayaal dumarku waa qeyb weyn oo bulshada ka mid ah ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa dhadig iyo labi naga yeelay ragga haddaanay kama badnayn kama yara bulshada iyo sida ilaahay jalla wacalaa ugu talagalay dadku inuu u beermo u noolaadana qeyb weyn bay kaga jiraan sharciguna axkaam fara badan ayuu u yeelay inaynu ku baraarujinno dhammaanteen aynu xil iska saaraynu gaadhsiino dumarka dumarka qudhoodu isgaadhsiiyaan axkaamtaasi iyo ku dhaqankeeda waa mid lagaba maarmaana adabta koobaad ee muhiimkaahi waxa weeyaan walaalayaal waajibaadka ilaahay jalla wacalaa uu addoomihiisa saaray qaar baa jira ragga u gaar ah qaar dumarka u gaarina way jiraan qaar labadaba ka dhexeeyaana way jiraan waana sida waajibaadku u badan yihiin waajibaadka ilaahay jalla wacalaa dumarka si gaara uu u faray waxaa ka mid ah inay xijaabtaan oo cawradooda iyo jidhkooda ay asturaan ilaahay baa qur-aanka kariimka ah ku yidhi yaa ayuha nabiyu qul liaswaajik wa banaatika wa nisaa'i almu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu gafuura raxiima wuxuu ilaahay farayaa nabi muxamed calayhi asalaatu wasalaam inuu dumarkiisa iyo hablihiisa iyo dumarka mu'miniinta dhammaantooduu faro inay xijaabka isku sii daayaan xijaabkuna waa maro qara leh oo jidhka haweenayda wada gaadhaysa oo wada asturaysa oo aan dharka gaalada iyo kuwa ragga shabihin oo aan ahayn libaasu shuhrah dhar waxa weeye haweenaydii caan bixinaya ama indhaha iyo aragtida kusoo jeedinaya waa maro caynkaas oo qara leh oo cawradii haweenayda wada asturaysa weeye walaalayaal adaabta iyo tacliinta cajiibka ah ee rabbunaa jalla wacalaa dumarka uu siiyey waxaa ka mid ah inay xijaabtaan waxaa dhinaca kale rabbi u diiday dumarku inay guryahooda kaga soo baxaan xijaab la-aan iyo tabaruj iyo asturaad la-aan iyagoo ku dayanaya jaahiliyadii iyo dumarkii aan waxa weeye islaamka ka horreeyey siday samayn jireen qaala allahu tacaala walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa wa aqimna asalaata wa aatiina azakaah wa aticna allaha warasuulah aayaddu ama aayaadkani waxay ku saabsanaayeen dumarkii ugu qiimaha badnaa ugu sharafta badnaa adduun iyo aakhiraba oo ahaa xaasaskii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam iyagaa ilaahay edbinaayey oo uu tacliiminayey dumarka kalena waa mid sidaasoo kale ku socda oo aan iyaga gaar ku ahayn ilaahay wuxuu leeyay jalla wacalaa tabaruj ha samaynina oo dabadda ha u bixina idinka oo cawradiinni ay bannaanka taallo oo isqurxiyey oo maxaasintiinnii dabadda u soo saaray sidii jaahiliyadii hore ay samayn jireen oo ahlucilmigu waxay idhaahdeen dumarkii hore jaahiliyadu waxay samayn jireen eeiyagoo oo aan dee xijaabnayn oo quruxdooda muujiyey ayay dabadda u soo bixi jireen oo ragga ajaanibtaah ay hormari jireen oo quruxdooda ay tusi jireen sidaa ha samaynina baa rabbi leeyahay jalla wacalaa dumarka gaalada ahina waa siday sameeyaan maantana dumarkeenna iyo dumarada muslimiinta ah badidoodu waa sida ay samaynayaan markaa haweenaydii ilaahay wuxuu faray inay gurigooda joogaan waqarna fii buyuutikunna guryihiinna ku sugnaadoo ku nagaada haddii aad soo baxaysaan oo xaaje iyo dan sharci ah u soo baxaysaan ilaan waxaa jira dano haweenaydu ay u soo bixi karto waxaa ka mid a inay masaajidka imanayso ama ay kusoo tukanayso ama cilmi ka soo dhiganayso dano kale oo sharci ah ayay u bixi karaan haddii aad dan gurigiinna uga baxaysaanna ilaahay jalla wacalaa wuxuu leeyahay idinkoo asturan oo xijaaban oo waxa weeyaan aan sidii jaahiliyada iyo dhaqamadii xumaa ka duwan soo baxa baa rabbi farayaa jalla wacalaa walaalayaal arrimaha aragtaan maanta ee dumarkeenni ay soo baxayaan iyagoon xijaabnayn in badan isa soo cadrisay in badan isa soo dhistay dabadeetana suuqyadii iyo raggii ay dhex qaadayaan ee dhinac walba ay u dhex qaadayaan ee ay meel walba hor taagan yihiin ee meel kasta la ysku jiro arrimahaasi waxa weeye dhaqan islaam ma aha ee waa dhaqankii jaahiliyada ilaahayna jalla wacalaa dadka muslimiinta uu u diiday sidaa waa in loo ogaado dumarkeennuna arrintaa ay hoos u eegaan weliba arrintu way ka sii daran tahay haweenaydu haddii ay jidhkeeda asturi weydo waxay halis ugu jirtaa maalinka aakhira inay naar gasho oo dumarka aan is asturahayn naar inay gelayaan baa rasuulkeennu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam naartuna meel lagu hiili kara ma aha qof muslimi meeluu ku dhiiran kalena ma aha waa meesha aynu in badan maqalay dhibaatadeeda hoogga iyo guuldarrada taalla allaynama geliyo wuxuu rasuulkeenna sharaftali leeyahay sala allahu calayhi wasalam kamaa fii saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لم يدخلن الجنة ولا يل ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا لبا قولوا أهل النار ككمدة ولما أنا رقبا رسولك تلمامي صلى الله عليه وسلم لبدا قوله qolada hore waa qolyo shaabuugi ama ulasita waaweyn oo dadka ku garaacaya si dulmi ah waxaanay culimmadu yidhaahdeen waa ciidamada iyo askarta madaxda daalimiinta ah ee dadka xaqdarrada ku dhiba u shaqeeya ee waxa weeyaan markaa u kaalmeeya qolada labaadna waa dumarkaa wax xidhan haddana qaawan ahlulcilmigu macaani badidoodu isu imanaysa ayay ku fasiraan dhar way xidhan yihiin laakiin dhar asturaaya ma ahe waa dhar khafiif oo cawradii ay ka dhex muuqanayso ama waabay xidhan yihiin dhare laakiin dhar intii la doonayey inuu dharku gaadho qariyaan baanu wada gaadhahayn oo tusaale ahaan qoortiibaa bannaan gacmihiibaa bannaan kubabkiibaa bannaan jidhka meelihii la doonayey inay qariyaan baanay maradii wada gaadhahayn waxna way xidhan tahay haddana way qaawan tahay ama dhar way xidhan tahay laakiin waa dhar ku dhegsan oo cawradii sifaynaya oo xubnihii muujinaya waxaasoo dhan baa soo gelaya macaani kale oon kuwa ka fogayna ahlulcilmigu way saareen walaalayaal dumarka noocaasa socodka isku jajabinaaya siyaabo waxa weeyaan qaldan isu dhisaaya ya ee u xaragoonaaya wuxuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalama inaanay jallada gelayn inay galaan iska daayo xataa urteeda heli maayaan ma urinayaan xataa inta laga uriyaa jannadana waa masaafo aada iyo aada u fog weeye oo axaadiista qaar shan boqol oo sano in loo socdo ay ku tilmaantay markaa jannadana geli maayaan una soo dhowaan maayaan oo xataa shaqo ku darsan maayaan weeye walaalayaal dumarkeenna ama dumarka muslimiinta ahi arrintaa intaanay dhimanee goore ay goor tahay inay hoos u eegaan miyaanay mudnayn innagu inaynu dumarka ina dhalay ama inoo dhaxay ama inala dhashay ama inaguba aynu dhalay ilaan dumarku waa intaase inaynu gaadhsiino miyaanay walaalayaal inala gudboonayn innagoo ku camal falayna aayadaynu akhriyaynay ee ilaahay leeyahay dadka mu'miniinta ahow naftiinna iyo ehelkiinnaba naar ka ilaaliya naftiinna iyo ehelkiinnaba naar ka ilaaliya balaa wallaah arrintaasi waa arrin aada iyo aada u weyn waa arrin xaqiiqo ah waa arrin inala gudboon laakiin badideennu aynu dayacnay waa in arrintaa walaalayaal lagu baraarugo baaraka allaahu fiikum adabta labaad ee muhiimka ahi waxay tahay haweenaydu waa cawra weeye looma oggola inay maxram la-aan iska safarto oo halkay doonto waxa weeye ay iska marto waxaynu soo qaadanaynaa xadiidu abi hurayra fi saxiixayn qaala anabiyu calayhi asalaatu wasalaam laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tusaafira masiirata yowmin walayla ilaa macaha duu maxramin minha whada lafdu muslim wuxuu rasuulkeenna sharaftali leeyahay calayhi asalaatu wasalaam haweenay ilaahay iyo qiyaamaha rumaysan xalaal uma aha ta kalena xalaal uma aha laakiin taasi weeye ta hadalka ilaahay u hoggaansamaysa ee amarka qaadanaysaa xalaal uma aha mastaafo loo socdo maalin iyo habeen inay safarto iyadoo maxram ula socdo mooyaane nin u maxrami ama ninkeedii ama walaalkeed ama abtigeed raggan maxaarimtaa cid ka mida inay la socoto mooyaane xalaal uma aha baa rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam ilaahay iyo qiyaamaha waa hadday rumaysan tahay kolkaa arrintaasi waxay ka mid tahay in yar oo yar oo ilaahay u naxariista mooyaane aadaabtaanay dumarkeennu kuma baraarugsanayn dumarka iska daaya innagaan xataa ku baraarugsanayn dumarku waynu ognoo way iska safraan halkay doonaan bay iska maraan iyadoo inta badan aanu maxramla la socon arrintaasina uma bannaano xalaal uma aha riwaayaadka qaar waxay sheegayaan saddex qaar waxay sheegayaan habeen iyo maalin qaar habeen bay sheegayaan riwaayaadkaasina isma diidina way isu wada imanayaan macnuhu waxa weeyaanay safrin wax safar loo yaqaano oo lagu sheegi karo curfi ahaan yaanay safrin weeye walaalayaal ahlucilmigu sida aynu ognahay in badan oo ka midi waxay qabaan xataa xajkii faralka ahaa haddaanay maxram haysan inaanu waajibba ku noqonahayn in badan baa ahlucilmiga sidaa qaba iyagoo xadiidkan aadka u cad ee sariixa ah xujaysanaya haddii la yidhi xajkii waxa weeye ma tegi karta ilaa ay maxram hesho sii raaca ma u bannaanaanaysaa kolkaa inay safarto safar ay dalxiis ku tegayso ama safar ay ganacsi ku tegayso ay wax ku soo iibsanayso ama wax ku iibgeynayso ama safar waxa weeye howl kaleba ay isaga tegayso jawaabtu waa maya ma u bannaanaan kartaa inay safarto safar ay waxa weeye ku soo ciyaarayso ay ciyaaraha kaga qaybgelayso waa wax cusub maya weeye walaalayaal dumarka kolkaa kolka ay safrayaan cid maxram ah waa inaynu waxa weeye raacino oo adabta aynu barro dhibaatooyin fara badan ayaa arrintaa ay kaga badbaadaysa haweenaydu markay iska safarto safarkuna waynu ogno waa wax dhib badan qofka jidhkiisa iyo diintiisuba hoos bay u dhacaan baa la yidhi marka uu safarka galo ilaahay qofuu ilaaliyo mooyaane marka wixiina waa haweenay waa cawro waa qof dumara cid ragahoo ilaaliso oo ka warhaysa oo waxa weeye cadowga ka jirta ee ka maarmi mayso adabta walaalayaal saddexaad ee muhiimkaahi waxa weeye ragga iyo dumarka midnaba uma bannaana jinsiga kale een maxramka u ahayn inuu eego oo indhihiisa uu ku sii daayo wax dee lagama maarmaan ahoo laga soo reebay mooyaane raggii uma bannaana inay indhahooda dumarkaa la raacaan oo meelahaa dumarkaa dee la ysdhex marayo inu isku dhex jiro meel kaste inay indhaha sidaa ula raacaan oo indhaha la macaansadaan uma bannaana dumarka qudhoodana sidaas leeg iyagana uma bannaana inay ragga eegaan oo sidaa indhaha ula raacaan uma bannaana labadaba ilaahay baa jalla wacalaa faray inay indhahooda laabaan qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum aayadda labaadna waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin wayaxfadna furuujahun ilaahay jalla wacalaa ragga iyo dumarkaba wuxuu faray indhahooda inay laabaan oo ay ka laabaan wax kasta oo eegmadiisu aanay u bannaanayn eegmadiisu waxyaabahan aynoo bannaanaynna waxaa ka mid ah dumarkaa gayaankeenna ah ee la yska eegaayo arrintaas waxay ka mid tahay dhibaatooyinka runtii saamaynteedu ay faaftay ee ay xadka iyo xadhiggaba goosatay ogowo dhib badanna way keeni kartaa hadduu qofku indhihiisa laabuu ilaashado qalbigiisu waxa weeye nuur buu ka dhaxlaa fahamkiisu inuu wanaagsanaaduu ka dhaxlaa xumaanta iyo samaha inuu kala gartuu toosuu ka dhaxlaa hadduu laakiin indhaha sii daayo wax walba ku sii daayo dhibaato badan baa walaalayaal arrintaas ay leedahay waxaanay ka mid tahay waddooyinka edabdarrada iyo faaxishada zinada laydhaa loo maro sidaa awgeed baa arrimahaasoo dhan sharcigu waxa weeye wuu xidhay oo meesha wuu ka saaray walaalayaal eegmadaasi ama ha noqoto haweenaydii oo ka hor taagan oo dee ku hormaraysa ood caadi u eegayso ama ha noqoto haweenaydiioo meelaha t v-ga iyo moobeelada iyo dee waxyaabahan imanka wax lasoo dhigo laga eegaayo midna uma bannaana haweenayda aan asturayn inaad ka eegto waxa weeye moobeelkii ama t v-ga ama meelahaasi kuuma bannaana maantana dhibaatooyinka ummadda in badan qalbiga madoobaysay ee waxa weeye fasaadka ugu weyn inagu keentay waxaa ka mid a dumarkaa qaarkood gaalada yihiin qaarkoodna kuwaa iimaankoodu naaqiska yahay ay yihiin ee waxa weeye warbaahinta lasoo dhigayo ee dadkii iyadoon iimaan qawiya aanay haynin sidaa ay u eegayaan ay sidaa u daawanayaan ee lagu fitnoobaayo fitnooyinka waaweyn ee maanta taagan bay ka mid tahay qofkii aakhiradiisa ilaashanaaya diintiisa ilaashanaaya inuu indhihiisa laabo uu iska ilaaliyo ayaa waxa weeye waajib ku ah markuu rasuulku la talinayay sala allahu calayhi wasalama dadkaa meelaha dariiqyada iyo fadhiista wuxuu u sheegay aadaab muhiim oo lagama maarmaan ah waxaa ka mid aha qadulbasar indhaha in la laabo oo laga laabo wax kasta oo xaaraan ahoo waxa weeye aan indhaha inaad ku eegtaa aanay u bannaanayn ogowna ayuha almu'min ilaahay wuu ku arkaa xataa qofka aad eegaysa haddaanu ku arkayn oo uu kaasii jeedo ama uu meel kale eegaayo ilaahay baa ku arka jalla wacala muraaqabada ilaahay jalla wacalaa xasuuso yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur ilaahay jalla wacalaa isha wax khiyaamaysa iyo waxa laabuhu qarinayaanba uu ogyahay ilaahay baa xagga sare kaa daalacanaya marka ilaahay inaad ka xishooto ayaa waxa weeye kula gudboon waxaa ka mid ah aadaabta walaalayaal muhiimka ah haweenaydii nin markaa gayaankeeda ah iyadoona maxram la joogin inuu la gaar noqdo uma bannaana waxaa khalwada loo yaqaana alkhalwatu biljnabiya laa yajuus haweeney inaad la gaar noqoto ood guri kula gaar noqoto ama aada gaadhigaaga kula gaar noqoto ama meel kale ma bannaana inay cidila joogta maahaane wuxuu yihi rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama kamaa fi saxiixayni min xadiidi ibni cabbaas laa yakhluwanna axadukum bimra'atin ilaa wamacaha duu maxram midkii yaanu la gaar noqonin haweeney iyadoo maxram la jooga mooyaane arrintaasi waa nahyi wa nahyu yaqtadii taxriim xaaraan weeye haweeney aanad geyn haweenaydaadiina ahayn inaad iskala gaar noqotaa ta noocaasina waa ogtiino iyaduna aad iyo aad bay u badan tahay guriga ha kula gaar noqon ha kula gaar noqon gaadhiga gawaadhiduna imaka waaba aafada ugu sii badan waa haweeney quraa gaadhi iska kiraysanaysa tagsi bay isaga yeedhanaysaa dhaweeye iska qaadanaysaa keligeed ninkii gaadhiga watayna dee halkuu doonuu geynayaa arrintaasi walaalayaal miyaan ahayn mid faafsan bal cidda u bannaysay axaadiistaasaa taalle qofkaasi ha keeno ilaahay jalla wacalaa ha laga baqo xadiidkii kale cuqba ibnu caamir ee saxiixaynka ku yaalay bukhaariga iyo muslimkana wuxuu rasuulku yihi iyaakum waddukhuula cala annisaa kala ilaaliya naftiinna iyo inaad dumarka u gashaan naftiinna iyo inaad dumarka u gashaan kala ilaaliya faqaala rajulu min alansaari ara'ayta alxamwa yaa rasuula allah ka waran dumaashiga rasuulka ilaahayow haweenayda dumaashigeed waa ninkeeda walaalkeed ama inadeerkii waa ragga ay ninkiida qaraabada yihiin ma u geli karaa qaala alxamu lmowt dumaashigu waaba geeri buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waaba geeri dumaashigu waaba geeri waayo waxa weeye ninkaanay garanayn dee dumarku waxa laga yaba inay ka feejigaystaan ama iska dhowraan ama aanay isku sii wada dayn laakiin kan ay garanayaan waxaa dhici karta dhibaata inay meesha ka timaado oo dumarnina yaqaanaan culma moodaan innagana dhaqankeennu dee dumarka waa la ysaga galaa waa ogtihiin oo waxa weeye waa isku sii days oo dumaashiga iyo maaragtay ninkayna adeerkeediiyo waa la ysaga soo galaa waa la soo maraa arrinta noocaasna waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyo hadduu qofku arrintaasi la arko inuu xasaasiyad ka qabo ama uu diidan yahayna waxba laga yaabaa in laga shakiyo oo laydhaa kani mahinaasiba qofka maxaa ka siya walaalayaal hinaasinimo ma aha ee waa sharcigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sharcigeennuna wuxuu awdayaa waddooyinka waxa weeye xumaanta loo maro ayuu awdaa markaasi aanay dhibaato iyo edabdarre ka weyn u iman arrinta noocaasa waxa weeye waa in la iska ilaaliyo ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa ku dhaqanka axkaamta diinta inuu inoo fududeeyo ilaahay baynu weydiisanaynaa fasaadka iyo ehelkiisaba inuu ina baalmariyo aqulu ma tasmacuna waastaqfir allah alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwana ila clى اlظaalimiin yaqulu اlxaqa wahwa yahdi الsabiil slى اllah wslm عlى cabdihi wrasuulihi muxamadi wعlى alih wsaxbihi waslama tasliima kaiira walaalayaal arrinta shanaad ee muhiimkaahi waxa weeye haweenay aanu geyn ninku inuu taabto ama haweenayduba ay taabato uma bannaana jidhkoodu inay isgaadhaan uma bannaana waa arrin waxa weeye mamnuuca waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyo rasuulkeennuna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama innii laa usaafixu nnisaa anigu dumarka ma gacan qaado markii uu dumarka la baycoonayey ee baycada ilaahay suuratu almumtaxana uu ku sheegay uu ka qaadayey ayay yidhaahdeen sida imaamu axmed uu ku wariyey musnadkiisa bisanadin saxiix miyaanad rasuulka ilaahayow na gacan qaadahayn oo sidaa ragga u gacan qaada markaad la baycoonaysa aanad annagana noo gacan qaadahayn qaala innii laa usaafixu nnisaa dumarka ma gacan qaada baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam caaishana intay dhaaratay baa waxay tidhi walaa wallah maa masat yadu nabiyi sala allahu calayhi wasalama yada mra'atin fi lmubaayacati qad ilaahay baan ku dhaartay ee rasuulka gacantiisu may taaban sala allahu calayhi wasalama haweenay gacanteed may taaban markuu la baycoonayo wuxuu kula baycoon jiray un afka inuu ka idhaahdo baayactuki calaa dalik sidaasaan kugula baycooda afkunbuu kala hadli jiray in haweenayda markaa la yska salaamo ama la gacan qaadana aada iyo aad buu uga digay rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam oo inay khatar tahay buu inoo sheegay gacantu way sinaysataa sinadeedu waa taabashadee bal hadda ogaada indhahana sinadoodu waa eegistii aynu hadda sheegaynay dhagahana sinadoodu waa dhegaysiga weeye afkana sinadiisu waa hadalkan wax alla waxaasoo dhan lama ogola waxaanay waddo iyo dhambaalu yihiin edabdarrada sinada la ydhaahdo ayay dhambaalu yihiin arrintaa qudheeduna walaalayaal way iska faafsan tahay dumarkaa la yska salsalaamayo iyadoo aan la geyn ama waxa weeyaan la yska tuutuujinaayo ee gacanta lagula haadaayo ama iyagiiba intay soo dhiiradaan raggii ay gacanta la soo gelayaan mashaakilka maanta ina haystee jira ayay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala ha inaga daweeye waxa walaalayaal intaa raacinayaa sidaa og tihiin mar kastoo la sii joogo dhaqamadu dhaqamo badanoo xun baa soo baxaya dadka ahlufasaadka ahina way iska badan yihiin ama ha noqdaan qaar diirkeenna leh ama ha noqdaan qaar kale oo aan diirkeenna lahayn ahlufasaadku aada iyo aad bay u badan yihiin dhaqamada soo kordha ee la sheegaayo waxaa ka mid a dumarkaasi la leeyahay kubadday ciyaarayaan ee meelaha warbaahinta la wareejinayo si kastaba ha ahaatee wasaaraddu wasaaradda dhallinyaradu waa maqlayseenoo way joojisay arrintaana way ku saxan tahay waana waajibkeedii oo waxa weeye dee waajibaadka saaran bay ka mid tahay inay fasaadka diiniga ah xukuumadda iyo wasaaraduhu ay waxa weeye waddanka iyo dadka iyo dhallinyarta iyo da'yarta ka ilaaliyaan waajibka ugu horreeya dowladda saarani sideedaba marka dowlad meel laga dhiso waa inay dadka diintooda u ilaaliso weeyaan kadibna adduunyadooda u ilaaliso markaa diinta ilaalinta la ilaalinaya ayaa horraysa fasaadka noocaasa way ku mahadsan yihin haddii ay joojiyeen waxaa kaloo aynu kusii adkaynaynaa fasaado badan oo kale oo jira oo xagga dumarka iyo dhinacyo kaleba ka yimaadana ha laga howlgalo sidii waxa weeyaan dadka iyo bulshada looga saafigarayn lahaa waayo wixii umasha umusha u dana ayaa ilmahana u dana wixii shacabka u dana ayaa dowladdana u dana adduunkeenna iyo aakhiradeenubana waxay noogu hagaagayaan aadaabta islaamiga ah ee diiniga ah inaynu toosinno oo aynu ilaashanno waxa weliba inta aan sii raacinayaa galabtana waxaa jira kulan ballaadhan oo culimo iyo dad kaleba ay ka qaybgelayaan oo huteelka halkaasee huteel guuleed leedhaa lagu qabanaayo oo dhallinyarta gaar ahaan iyo dadka iyo bulshada lagu wacyigelinayo dhaqamada xun iyo waxyaaba fara badan oo iminka isdhex qaadayo soo kordhay lagaga waaninayo ciddii markaa wakti u haysaa ee ha ka faa'iidaysato ha tagto baaraka allahu fiikum ha laysna ilaaliyo hablaheenna aynu dhallay ama innala dhashay ama aynu mas-uulka ka nahayna aada iyo aad ha loo ilaaliyo nin walbaba inantaada ilaasho oo xaaskaaga ilaasho oo walaashaa ilaasho waa aragtaan wallaahi haddaanad ilaalin inaan waxba lagaga tegahayn halkii la doona ayaa lala tegayaa dhinacii la doonaa lagaga soo wareegayaa ahlu fasaadkii maanta iyagoon geedna ugu gabanayn bay dumarkii waxa weeye u gacan haadinayaan haddii aanad inantaada ilaalin mar kale ayaad farta dhexda ka qaniini ilaahay subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaagga hayna waafajiyo allahuma ina nas'aluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma ina nas'aluka aljanna wanacuudu bika min annaar allahuma aslix umuurana allahuma aslix a'immatana wawulaata umuurina allahuma aslix a'immatana wawulaata umuurina صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه